cudur ayaamaha waxaa joogay xildhibaano ka soo jeeda muxuu ahaa deegaankaasito saddexda degmo cudur iyo tiiglow iyo waaji waxay sheeganayeen inay aadaan cerberde horta waxay leeyahay mahadiis ah saakay inay bixi waayaan sababta oo ah annaga ma rabno inuu dadka soomaaliya deegaanka kale dib ugu laabto deegaankaas degan ayay leeyihiin ma aha waana loo diyaar garoobay hadday imaadaan inay xabad meeshaa ka bilaabato marka sidaa darteed ina horta waxaa farxad weynba ah inay saakii ka baaqdeen oo ooyan aadin sababta oo ah in walaalaheena xildhibaanaa dhib soo gaara ma doonayno qofku hadduu mas-uul yahay uu deegaanka soo jeedo waxaa la rabaa in uu ka baxo garoonkan muxuu ahaa cadda airport international sababta oo ah garoonkan cilbad waxay leedahay garoon diyaaradeed cidda mas-uulka ee deegaanka aadayso waxaa la rabay in ay ka baxdo magaalada muqdisho oy ka degto garoonka ku yaalo ceelbarde laakiin markaad intuu xildhibaan ka baxo muqdisho baydhabo tago baydhabo kasii baxo ama xudur diyaarad ku tago oo xudur ka abaabulo in dagaal qabiil soomaaliya dib loogu celiyo ayaan daro marka nimanka meesha joogay deegaankooda ayaga ma lahayn inay aadaan qalad bay ku ahayd ciddii ka baajisana way ku mahadsan tahay xildhibaan xerow xildhibaanku waa xildhibaan qaran deegaanka uu u socdo iyo deegaanka kalena waa isku dhow yihiin hadduu safar dhinaca dhulka ah uu u suurtagal noqdo ee inuu gaaro maxaa loogu qasbi inuu diyaarad u tago ama laga hor istaago
walaale xildhibaan xildhibaan qaran wuu yahay laakiin deegaankaa deegaanku masalaya ee baarlamaanka ugu jiray ma aha marka maadaama deegaanka uu masalayay oo baarlamaanka ugu jiray uusan hayn inuu aadaay qalad ku tahay hadduu aada lafteeda xildhibaanada kale oo hadda halka muqdisho joogaan kii uu dantiiskaga aadayo oo ceel bedel looma diidayo laakiin in dan siyaasadeed gooni wato oo deegaankeeda ayna ogoleyn inuu aadaa qalad ah hadday tageen deegaankooda deegaankeeda ku ekaadaan bay ahayd ma ahayn deegaan ayna ahayn inay u hanqal taagaan waad la socotaa soomaaliya afar xisbi iyo barbaa hadda baarlamaanka loogu jiraa xisbi aan deegaankaa lahayn hadduu nawco inuu aado waa inuu baarlamaanka xildhibaanada kale soo maraa oo oo muxuu ahaa ayagoo la socda ay meeshaa tagaan laakiin anaa xoog ku tegayaa ninkae inuu dagaalka soomaaliya dib ugu hormiyo rabaa anaa marka waxaan leenahay xildhibaan qaran waa yihiin laakiin deegaanka deegaanka ay masalaya baarlamaanka ugu jireen ma aha adigu boqol sano xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada looga dhawaaqay baad ka mid tahay xildhibaankan waa xildhibaan kasoo jeedo isla boqolkii magaalooyin ka tirsan maxaa farqi oo indhexeeya
xildhibaan hadda qaalinaya waa kii ka shaqeeyey in dad xaqiisa la duudsiiyo waa kii dahayay dhulka maba degana dadkan meeshan celbada iyo aatiyid annagaa iskale maba degana haddee maadaama shalay wuxuu ku dhawaaqaya maanta inuu dhaho amisom ha ikaaci ha kaxayso oo deegaanka xooga u geyso waa ayaan daro marka waxaan leenahay muxuu ahaa hadday mar hore ka fikir lahaayeen inuu deegaanka ishaysto wadajir ahaado inay mar hore ka shaqeeyaan bay ahayd laakiin waxay ku guuldareysteen inay jiritaankii dadkii koonfur galbeed marka hore dawladda isu raacisay in ay ku wada jiraan bay muxuu ahaa yay ka guuldareysa waxaana sabab u ahaa inta hadda ruxuu dul taagan iyo in lamid ah oo ku dhawaaqaysay waxyaala aanan fiicnayn sidaa darteed maamulka hadda muxuu ahaa boqol sare way tashadeen deegaankoodana waa xor waa u xor taako laga haysto ama cadow ka haysto madka ka haysatana ma laha inta hadda joogto xudur iyo urdirisa nala ah oo sida xudur iyo muxuu ahaa iyo waxyaala ikaadi xudur beledweyne xudur tiiglow iyo waajid iyo luuq oo intaaba diris nala ah annagu waxaan ogolnahay dadka ku nool ee soomaaliyed inay diris walaalo yihiin dirisma ku wada noolaadaan daqsinta iyo deegaanka biyaha cabiska ka wada dhexeeyo laakiin siyaasiyadan waa ku kala tagnay muxuu ahaa maamulka boqol boqol koonfur galbeed boqol sare aad la baxdeen magaalooyin ka tirsan boqol baad maamul oga dhawaaqdeen cidda hadda idin taqaana ee maamul inaad tihiin idin taqaana ama aada hoos tegaysaan yay ta
annaga sideedaba maba dooninba cidnaan ku tiirsanaano dastuurka soomaaliya qodobka afartii sideed farqadisa labaad baa ogol ciddii maamul raaci waysa muddo hal sana ka bacdi inay gunay gunu isu taagi karto ka bacdina aa maamulku beri karto marka annaga taana qodobka ka duulayno maa maamul hoosaad samaysanay inay noo gaar ah muddaha kumaligaarka markay noo dhamaatana waxaanu raaci doonaa laba maamul midkooda ama waxaan raaci doonaa maamulka jubbaland ama waan raaci doonaa maamulka laga dhisayo hiiraan iyo iyo iyo shabeellada dhexe marka insha allah kumaligaarka marka ka baxdo labada maamul baan heshiis la geli doonaa mid kamid un baan raaci doonaa laakiin waxaan kuu sheegayaa annaga cid aadan leenahay ama gacad ka siisaa ma jirto deegaankeenu development iyo horumarkiisa iyo nabadiisa annaga ka shaqaynaynaa muddada markii la dhamaatana muxuu ahaa maamul maan raaci doona insha allah